يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم ۖ وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير
waxay ku dhaaran alle inaanay odhan hadal gaalnimo ah iyagoo yidhi eray gaalnimo ah waxayna gaaloobeen kadib markay islaameen islaamnimo dusha ah oo ina goosteen waxay gaari kari waayeen waa dilka nebiga sala allahu calayhi wasallam kumana ayan nicin islaamka wax kale aan ahayn inay hodan ka noqdeen deeqda alle iyo rasuulkiisa hadday toobad keenaan iyagay u roon tahay haddayse jeesadaan alla wuxuu cadaabi cadaab xanuun badan adduun iyo aakhiraba kumana leh dhulka sukeeye gacal iyo gargaara midna